madaxda jamhuuriyadda federaalka madaxweynaha hirshabeelle madaxweynaha galmudug guddoomiyaha golaha shacabka ee jubbaland iyo galmudug iyo ku-xigeenka guddoomiyaha koonfur galbeed guddoomiyaha gobolka banaadir marti sharafta kale ee ka soo qiib gashay xafladan dhammaantiina waa salaamintiin marka ugu horreysa waxaan jecelahay inaan halkan uga mahad celiyo baarlamaanka jabuuti oo soo diray xildhibaano ka mid ah baarlamanka si aan u sharfo inaad ii oggolaataan xildhibaanada ka soo qiib galay munaasabaddan inaan halkaa magacoodii ka akhriyo xildhibaanada hoggaaminayo jibriil cabdulaahi xildhibaan jibriil cabdulaahi ismaaciil sanolaafe maxamed ismaaciil yuusuf xildhibaan ismaaciil guulaal dhammaantiin waxaan idin leeyahay waa mahadsantiin waddankiina labaad ku soo dhowaada sidoo kale waxaan u mahad celinayaa wakiilka a a u francisco madera saasoo kale wakiilka michael kitchen unk michael kitchen waxaan kaloo u mahad celinayaa bensho garidda oo ah wakiilka e u sidaasi oo kale waxaan u mahad celinayaa ambasadariska iyo diblomaasiyiinta oo ay ka mid yihiin ambasadarka safiirka turkiya halkan u fadhiya ambasadar olgan bikar safiirka etoobiya halkan u fadhiya jalaaludiin mustafa aadam xasan aadam safiirka jabuuti fadal cali safiirka yemen samtulia mucheka safiirka uganda jiniyen safiirka china yuusuf alsada safiirka qatar halkan u fadhiya dhammaantiin waan idinkaga mahad celinayaa mudanayaal iyo marwooyin martida sharafta leh waxaan dhammaantiina idinku salaamaya salaamta islaamka mar labaad assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ugu horayntii waxaan idinkaga mahad celinayaa sidaa aad noogu sharfteen inaad nagala soo qiib gashaan qabashadan xafladdan caleemasaarka guddoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya anigoo ku hadlaya magaca shacabka soomaaliyeed mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamanka federaalka soomaaliya iyo magacaygu magacaygaba waxaan si gaara ugu faraxsanahay inaad nagala soo qiib gashaan munaasabaddan taariikhiga u ah baarlamanka federaalka soomaaliya waa markii ugu horreysay taariikhda golaha shacabka soomaaliyeed uu isbeddel ku yimaado hoggaankiisa fadlan iga oggolaada inaan u mahad celiyo guddoomiyihii iga horreeyey mudane xildhibaan maxamed sheekh cismaan jawaari shaqadii qiimaha lahayd ee u soo qabtay iyo waxtarkii aan la soo koobi karin ee usoousoo ku soo biiriyey golaha shacabka hase yeeshee howl badan ayaa weli harsan in la qabto kadib markii la ansixiyey dastuurka kumeel gaarka ah ee soomaaliya sanadkii labada kun iyo labaiyo tobankii shuruuc badan ayaa weli u baahan in ansixiyo hay-ado badanna way u baahan yihiin in dhismahooda lasoo dhammaystiro si dastuurka uu u noqdo mid la hirgeliyo sidoo kale dastuurka laf ahaantiisa weli ma dhammaystirna wuxuuna u baahan yahay dubweegiis ballaaran iyo hagaajin run ahaantii waxaan aad ugu hanweenahay in la dhammaystiri karo dhammaan hawlaha hawlahaas qabyada ah aan soo sheegay muddada ka harsan xilhaynta naloo idmaday ee baarlamanka tubnaad haddii si wada jir ah aan ula imaanno niyad wanaag waddananimo xilkasnimo iyo daacadnimo ku dheexan tahay haddaba waxaan ku boorinayaa mudanayaasha igala tirsan golaha shacabka iyo sidoo kale mudanayaasha aqalka sare inaan si wada jira uga shaqayno dhammaystirka waajibaadkaasi shaqo ee muhiimka u ah muhiimka u ah dhammaanteen waxaana hor yaalla howlo aad u badan una baahan isxilqaan iyo daacadnimo waxaan mudnaanta koowaad ah in la diyaariyo qaabkii dalka uu ku aadi lahaa doorasho toos ah oo xur ah oo ku salaysan nidaamka axsaabta badan si arrintaasi loo gaaro waxaa lagama maarmaan ah in kor in in horkee in la hor keeno golaha shacabka lana ansixiyo shuruuc badan si ay u suurta gasho in ummadda soomaaliyeed konton sano kadib ay si xur ah u doortaan wakiiladooda ku matalaya baarlamanka federaalka soomaaliya marka la aado doorashooyin toos ah waxay dhammaystiri doontaa geeddi socodka dimuqraadiyeysan geeddi socodka dimuqraadiyeynta oo ay soomaaliya ku hawlaneed tan iyo sannadkii labada kun iyo labayo tobankii taasoo u ah dalka si dhab ah u gaari karo marka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya shacabkeeda ay si toosa cod ugu soo doortaan xubnaha ka kooban yahay hoggaaminta golaha shacabka haddaba arrimaha aan soo sheegnay mudanayaal ii oggolaada inaan caddeeyo inaan dadaalka loogu jiro dimuqraadiyeynta heer federaal loogu baahan yahay inay lagama maarmaan tahay inay iska kaashadaan dowladaha dowladda federaalka iyo dowla dowladaha xubnaha ka ah federaalka si loo gaaro waxaa loo baahan yahay taageerada bulsha weynta soomaaliyeed ee ku nool meel kasta oo dalka ka mid ah in kastooo sanooyin dambe la dhisay dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka haddana geeddi socodka federaaleynta ay weli dhammaystirnayn waxaynu leenahay xukuumadda federaalka iyo xukuumadaha ka mid ah dowladda federaalka in loo baahan yahay inay si wada jir ah uga wada shaqeeyaan danta guud iyo danaha shacabka soomaaliyeed sida awgeed qaabka xidhiirka iyo iskaashiga ee ka dhaxeeya heerarka kala duwan ee xukuumadaha ayaa weli u baahan in la dhiso mudanayaasha ka tirsan golaha shacabka ay la yeeshaan xidhiir golaha aqalka sare waxaan ballan qaadaynaa golaha aqalka sare xidhiir iskaashiyo wada shaqayna inaan la yeelan doonno waxaan dhammaantiina waxaa dhammaantaana in hor yaalla golaha shacabka iyo aqalka sare caqabado adag haddaba waxaan aaminsanahay in sida keliya looga bixi karo ay tahay inaan gacmaha isqabsanno oo si wada jir ah ugu guntino ugu guntanno fulinta waajibaadkaasi dastuuriga ah gaadhsiinana xasilooni siyaasadeed dalkeenna iyo mustaqbalka mustaqbal aayo wacan ubadkeenna si taas loo gaaro waxaa muhiim ah in golaha shacabka ay u guntadaan waajibaadkooda dastuuriga ah lana xisaabtamaan xukuumadda iyo hay-adaha kale ee dowladda waxaan ballan qaadayaa inaan fulin doono qodobka saddexaad ee dastuurka kumeelgaarka ah kaas oo aan ku shaqayn doonno kaas oo tilmaamaya hanaan wada tashi kala socnaan awoodaha sharci dejinta fulinta iyo garsoorka madax bannaan iyagoo leh hanaan ku dhisan isla xisaabtan iyo hufnaan ka jawaabaya danaha dadweynaha soomaaliyeed ugu dambayntii io ogolaada inaan idinkaga mahad celiyo kasoo qiibgalka aad ka soo qiib gasheen munaasabaddan si gaara waxaan ugu mahad celinayaa golaha shacabka iyo golaha aqalka sare oo ka soo qiibgalay iyo gobolka banaadir oo asagana doorkiisii ka qaatay taasi oo kale fanaaniinta labada kooxood iyo ciidamada qalabka sidaah hawshani waxaan ku tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu